wax ka yar hal bil ayaa al-shabaab waxa ay gudaha dalka kenya ka geysatay ilaa iyo lix weerar oo ay ku dileen dad ka badan koob iyo toban dad aad u fara badan aan raahda koob iyo toban qof ayaa ku dhaawacmay toban kaleetana way ku dhaawacmeen weerarkii ugu dambeeyey weerarkan waxa ay ka kala dhaceen intooda badan deegaanada gaarisa wajeer iyo mandheera waxaa haddaba weerarkii ugu dambeeyey miino ay kooxdu u dhigtay gaari ay lahaayeen ciidamada booliiska ee kenya kaasi oo markaasi rakaabkiina rasaas ay ku fureen magaalada nairobi dhinaca kale waxa ay dadaal ugu jirtaa sidii ay ugu sifeyn lahayd al-shabaab dowladda kenya deegaanada waqooyi beri ee ay ku dhuumaalaysanayaan waxaana wasaaradda gaashaandhigga kenya ay ku dhawaaqday mashruuc looga hortegayo weerarada al-shabaab wariyaha v o e da maxamed faarax shire ayaa warkan ka soo diray gaarisa saddex ka mid a ciidamada booliiska dalkani kenya oo ilaalo ka ahaa gaari bas oo ka soo socday magaalada mandheera una soo socday magaalada nairobi ayaa miino waddada loo dhigay hal mar oo keliya ku dhintay ma jiraan dhacdooyin kale ama dhimasho dadka baska saarnaa soo gaaray tanina waxay imaanaysaa iyadoo qorshooyin kala duwan ay dowladda ay haatani ka wada qaybo badan oo ka tirsan gobolada waqooyiga wasiirka gaashaandhigga dalkani kenya mudane aadan bare ducaalin uu ku dhawaaqay la dagaalanka kooxda al-shabaab ee ku dhuumaalaysanaysa gobolada waqooyiga dalkani kenya iyo waddanka kenya amnigiisa qayli geliyo reer ijaara looma daynayo dowladda kenya iyo ciidamada kenya iyo askarta kenya oo madaxweynaha u weeyahay aniganaan u shaqeeyo ayaa diyaar kuu nahay u sheega reer masalani iyo reer faafi iyo reer wajeer iyo reer mandheera iyo reer kenya waxaan ugu maano uun tala mas-uuliyadda nabadgelyada hantida iyo nolosha dadweynaha iyo hantidooda mas-uuliyaddaa waxay saaran tahay dowladda kenya uu hogaamiyo madaxweyne ruuto anigana aan ka ahay wasiirka difaaca nuurdiin xaajina uu ka yahay ninka nabadgelyada suginta waddanka intelligenska weyn mudane ducaale ayaa waxa uu sheegay in xog fara badan ay ka hayaan tirada dadka gudaha gobolada waqooyiga iyo gobolka xeebta haatani ku jiro sidoo kale waxa uu sheegay inaan loo sii dulqaadan karin in shacabka ku dhaqan gobolkan ay wada shaqayn dhow la yeelan karaan kooxahaasi haatani hujuumka ku haya gobolkani al-shabaab annagaa ka xolaynaa meeshan laakiin midaan idiin sheegi qofkii telefoonkiisa telefoon u diro ama ka hela al-shabaab telefoonka markaas saa u dhigto waan ku garab taaganna idinkana mas-uuliyaa niga saaran inay waddada inta ilaa libooe inta ilaa libooya inta ilaa hulluuqo inay nabadgelyo lagu maro inay carruurteenna iskuullada si fiican oo nabadgelyo ku akhristaan inay si nabadgelyo dugsiyada iyo madaariista lagu wado in dadka ganacsatada ay si fiican magaalada ugu dhex maraan waddooyinka wiilashii dheerada handhaaro lagu laayay oo ciidamada hayeen wiil ka mid aabbihi meeshadu fadhiy hadduu oynahay hadduu intuu fadhiye matamse maaho aabbihi intuu hadda fadhiye wuu oynahay wiilashaana lahay waa wiilashii wakhtigii ramadaanka ijaara iyo sangaidhu ku dib biyaha waraabinayeen iyo bulogolol waa wiilashii sawiroola yeelaa waa wiilashii hooyooyinka daawooyinka siinayeen waa wiilashii cuntada ramadaanka bixinayeen dhanka kale xildhibaanada iyo maamulka countiga mandheera ayaa iyaguna dhankooda waxay ka arrinsanayaan hannaan walboo kooxdaasi loogu hortegi laha kulamo haatan ay bulshada la yeelanayaan waxay ka soo saarayaan sidii kooxda al-shabaab haatana si wada jir a loola dagaalami lahaa mudane meeja bashiir sheekh cabdulaahi oo u hadlayay xildhibaanada iyo weliba maamulka countiga mandheera ayaa waxa uu sheegay in qorshahan uu yahay mid shacabka ka imaanayo shacabkuna ay noqon doonaan kuwa la dagaalama kooxdaasi waa arrimo aad iyo aad u muhiim ah annagoo madaxda ka imaaday nairobi iyo countiga sii joogay iyo county security team waan fanaanqaynay waxaan go-aan ku gaarnay arrintan inay ayagana khusayso oon gacan weyn ka gaarsiin doonno tolkiina waa la hadalnay ayagana waa naga aqbaleen marka wixii berri ka bilowda mashruucaasa la bilaabi doonaa laakiin go-aankaynu waxaa waaya nimankan na dhibaaya oo countiga ku jiro inaan iska celinno dowladda iyadana shaqaay ka qabata annagana haddaan nahnay madaxdii iyo tolki ayagana inaan gacan siino dadkaas aan iska qaban marka go-aankaas waa gaarnay waa community driven initiative asalamu calaykum waxatullah barkatu isku soo celceliyo dadaalada haatani kooxda al-shabaab dowladda dalkani kenya ugu jirto la dagaalankeeda ayaa kor loo qaadaya sidoo kalena firxadka kooxdan ee inta badan dalka soomaaliya ka imaanayo ayaa gudaha dalkani kenya ku soo badanaya waa sida sirdoonka dalkani kenya haatan ay gacanta ku hayaan qorshooyinka loogu hortegayo kooxdaasina had iyo jeer waa la fashiliyaa tiradii ugu faraha badneed ee kooxdaasi ka tirsan al-shabaabane gacanta ayaa lagu dhigaa badankoodna waxay ku jiraan xabsiyada waaweyn ee dalkani kenya maxamed farax shire v o a garisa